فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan idilkiinba meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka aqoon iyo ogaal أبرى به كلفتا ولا ألهك عنه أنيق روضا aqoontiyo garaadkiyo xiska iyo ogaalkuba ilmaqabato weeyaan orod iyo adduun iyo awood iyo itaal iyo afti laguma heli karo uurka iyo laabtiyo maskaxduu ilaahay ku asteeyey garashada ayaan weeye rabbigeen addoommada midkuu rabo deequu u siiyaa ma og tahay ogaalkuba ilaaheen ayaantuu ifka aadankeenuu aqri uu ku yidhiyo asmaadiina loo dhigay alif ilaa yaa in ogaal aqoon yahay aqoonina ogaal tahay ka ogina aqoonyahan ama uu abwaan yahay kaan aqoon engegan yahay inan yahow ma moog tahay mise waad ogsoon tahay آل الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت العلم تقوى الله waa lix iyo tobanka bisha muxaram sannadka kun afar boqol saddex iyo afartanka hijriyada qodobada toddobaadkan barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah weerar xagga internetka ah oo lagu qaaday wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda maraykanka warbixin ku saabsan qodobkaas ayaad dhegaysan doontaan inshaa allah qodobada aad dhegaysan doontaan waxaa sidoo kale ka mid ah xalqada tobanaad ee taxanaha qasasu min ataariikh oo ku baxa barnaamijka aqoon iyo ogaal inta uu socdo barnaamijka waxaad sidoo kale maqli doontaan cudurka koronafayras oo weli dhibaato daran ku haya waddamada reer galbeedka iyadoona isbuucii lixaad ay dibadbaxyo xooggan ka socdaan waddanka faransiiska halka maraykanka ay sii kordhayso tirada dadka u dhimanaya korona xubintii ma ogtahay ayaan ka marnayn ee kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka aqoon iyo ogaal قد رأسته وضى في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأستا وضى في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا
waa hagaag aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka weerar xagga internetka ah ayaa lagu qaaday wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda maraykanka iyadoona afhayeen u hadlay wasaaradda uu sheegay in waaxdu ay qaadan doonto mas-uuliyadda ilaalinta macluumaadkeeda warbixin ku saabsan qodobkaas waxaa soo jeedinaya sakariye cumar marsii horreysay weerar xooggan oo xagga internetka ah ayay martigelisay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka iyadoona digniino halis ah laga soo saaray weerarkaasi sida ay daabacday shabakadda fos news ee laga leeyahay dalka maraykanka macadda xilliga weerarkan halista ah ee xagga internetka ah lagu qaaday wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka balse waxaa la rumaysan yahay inuu dhacay laba toddobaad ka hor sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee lombombig warbixinno lagu daabacay baraha internetka ayaa lagu sheegay in taliska xagga internetka ee wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka uu soo saaray digniino la xidhiiro weerarkan lagu soo qaaday wasaaradda waaxda arrimaha dibadda waxa ay si dhab ah u qaadanaysaa mas-uuliyadda ah inay ilaaliso xogaheeda waxayna si joogto ah u qaadaysaa tillaabooyin lagu hubinayo macluumaadka la ilaaliyo ayaa lagu yidhi bayaan uu soo saaray afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda maraykanka isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yidhi afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka sababo amni awigood ma awoodno inaan hadda ka hadalno xaaladda ama baaxadda dhacdooyinkan amniga internetka ee la sheegay xilligan madaxweynaha maraykanka jo baiden ayaa bishii hore ka digay in weerar xooggan oo dhanka internetka ah lagu qaado maraykanka uu horseedi karo dagaal dhab ah oo u dhexeeyo quwadaha caalamiga dowladda maraykanka ayaa hadda juhdi ballaaran ku bixinaysa sida ay isaga difaaci lahayd weerarada xagga internetka ah ee lagu qaadayo wasaaradaha kala duwan ee xukuumadda washington taxadirkan ayaa yimid kadib markii silsilado weeraro ah oo xagga internetka ah islamarkaana si weyn loo soo qorsheeyey lala beegsaday shirkado waaweyn oo ku yaala waddanka maraykanka kuwaas oo dhaawacyo weyn u geystay xukuumadda washington qaar ka mid ah weeraradaasi xagga internetka ah ayaa saameeyey bixinta shidaalka iyo cunooyinka qayb ka mid ah maraykanka kuwaas oo dad badan oo amerikaan ah ka dhigay inay ceertoobaan dagaalka ugu adag ee xagga internetka ah ayaa wuxuu dowladda maraykanka kala dhexeeya tan ruushka waxayna wasaaradda cadaaladda waxay ugu yeeraan ee dowladda maraykanka sheegtay in weerar mar sii horreysay ay geysteen kooxa ruushiyaan ah lagu beegsaday dacwad ogayaasha federaalka ee maraykanka markaana la beegsaday xarumo muhiim u ah nidaamka maraykanka
ولا خدر بربربه كالفتاء ولا ألهك عنه أنيق روضا أنيق روضا ولا خدر بربربه كالفتاء وهجاج qaybaha hore ee barnaamijka aqoon iyo ogaal ayaad dhegaysanaysaan markaana waxaad ku soo dhowaataan xalqada tobanaad ee warbixinada tixanaha ah ee aan ugu magacdarnay qasasun min ataariikh iyadoona xalqadan lagu soo qaadanayo siirada saxaabiga jaliilka ah ee yasiid ibnu abi sufyaan allaha ka raali noqdee waxaana soo jeedinaya haashim cabdinaasir
يسقون غيم حياتنا فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى waxa uu ka mid ahaa yasiid ibnu abi sufyaan ibnu sakhrin ibnu xarbin alqurayshi kuunyadiisuna ahayd abu khaalid wiilasha qurasheed kuwooda ugu sharafta badan uguna sarreeya xagga nasabka aabe iyo midka hooyaba wuxuu ka mid ahaa ragga lagu tilmaamo caqliga garaadka iyo kuwa loo tiiriyo geesinimada iyo dhiifoonaanta ee farakutiriska ahaa sidaas darteed waxay ku naanaysi jireen tolkiisu sayid al khayr wuxuu islaamay maalintii fatxu maka ee sanadkii sideedaad ee hijiriyada rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam aad ayuu ugu farxay islaamnimadiisa maadaama uu nabigu sala allahu calayhi wasalam ka rajaynayay sayd inuu islaamka iyo muslimiinta usoo xaqiijin doono khayr iyo wanaag fara badan sidaas darteed nabigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu ku xeel dheeraaday karaamayntiisa maalintii xunayn ee weerarka lagu qaaday reer hawaasin iyo reer thaqiif wuxuuna nabigu sala allahu calayhi wasalam yasiid ibnu abi sufyaan ka siiyey qaniimadii laga helay dagaalkaas boqol neef oo geel ah iyo afartan uuqiyadood oo fido ama qalin ah waa qadar u dhigma kun iyo lix boqol oo dirham muddadaas kadib wuxuu nabigu sala allahu calayhi wasalam u diray inuu xil saaray inuu soo aruuriyo sadaqadii sakada kana soo aruuriyo reer banu firaas oo ka mid ahaa qabiilada kindeg oo abtiyaashiis ahaa markii uu nabigu sala allahu calayhi wasalam geeriyooday khilaafada muslimiintana ou qabtay abubakar as-sidiiq ayuu go'aansaday inuu yasiid alkhayr u shaqaalaysiiyo u adeegidda islaamka iyo muslimiinta kadib markii uu arkay hal adeegiisa go'aan qaadashadiisa dhabta ah caqliga toosan iyo iimaankiisa xeesha dheer kolkaas ayuu abubakar inta u yeeray ku yidhi kuu dhiibayaa shaqo si aan kugu imtixaano kuuna tijaabiyo haddii aad ka soo baxdo oo aad gudatana waan kuu celinayaa shaqada waana kuu siyaadinayaa hawsha haddaad ka soo bixi weysana waan ku casilayaa waxaan kuu dardaarmayaa cabsida allah subxaanahu wa tacaala asaga ayaa waxa kuu qarsoon og sida waxa aad muujisatay oo kale ogowna in dadka kuwa allah ugu dhow ee yihiin kuwa asaga ku xirnaanshaha badan waxaan kuu dhiibayaa shaqadii khaalid ibnu weliid waxaana kaaga degayaa isqaadqaadka iyo isla weynida jaahiliyadda ogowna in allah subxaanahu watacaala uu taas u caroodo hayada iyo ehelkeedaba haddaad ciidankaada u tagtana wanaaji suxbadooda iyo la dhaqankoodaba khayrka ku bilow una ballanqaad haddaad waaninaysana usoo gaabi waanada oo ha ku dheeraynin maxaa yeelay hadalka badani wuxuu hilmaansiyaa dadka qaybba qaybteeda kale hagaaji naftaada dadka iyaguna way kuu hagaagsanaanayaane salaadaha ku tuko wakhtigooda adiga oo dhammaystiraya rukuucdooda sujuuddooda iyo weliba qushuucdeedaba hadday kuu yimaadaan ergada cadowgaada karaamey oo yaray inta iyo muddada ay joogayaan taliskaada si ay uga tagaan meesha iyagoon waxba ka ogaanin waxaadna dejisaa meesha ciidanka dadaalkaadu ku badan yihiin hana u ogolaan in hortaal lala hadlo adiguna noqon ninka hadalka hogaamiya sirtaada ha ka yeelin sida hadalkaada muuqda oo kale markaasna ay arrintu isaga kaa qasanto haddaad cid la tashanaysana ka run sheeg tashigaada la caway ciidankaada si aqbaartooda kuu soo gaarto had iyo jeer waxyaabaha u qarsoonna aad u ogaato xaraasadaada badi oo ku kala firdhi dhammaan ciidankaada dhexdiisa ninkaad u aragto inuu gebay howshiisa waardiyaha uu edbi si wanaagsan ciqaabna adigoon ku xadgudbaynin waxaad ka yeeshaa kaltanka koowaad ee habeenka qaybtiisa hore mid ka yaro dheer qaybta dambe maxaa yeelay asaga ayaa ka fudud qaybta dambe una dhow maalinkii ha ka qafiifin cinqaabta oo qof kastaa mutaysto hana kula degdegin ha hilmaamin xaaladda ciidankaada oo ay markaas fasahaadaan hana baarbaarin oo ay markaas fadeexoobaan ha baarbaarin waxaa dadka u qarsoon oo waxaad ku kaaftoontaa waxaa kaaga muuqda ha la fariisanin kuwa ciyaarta badan ee waxaad la fariisataa kuwa runta badan ha fulayoobin markaad cadowgaada la kulanto oo markaas dadku fulayoobaan khiyaanada ka dheeraw maxaa yeelay fakriga ayay soo dedejisaa guushana way dib dhigtaa waxaad arki doontaa dad isku soo xiray oo u go'ay meeshii ay wax ku caabudayeen kuwaasna iska daa oo ha taabanina kadib ayuu abubakar asadiiq waxa uu u guntay yasiid ibnu abi sufyaan mid ka mid a afartii calan ee lagula duulay dhankaas iyo shaam markii uu doonayay inuu u dhaqaaqo ciidankiisa ayuu abubakar waxa uu sagootiyey yasiid asaga oo socda koorihiisa dhinaciisa lana dardaarmaya sidaas ayuuna ugu dhaqaaqay yasiid goobtii dagaalka ee lagu ballansanaa waxaa kulmay labada kooxood koox yar laakiin ku hubaysan iimaan iyo alla kacabsi iyo koox fara badan laakiin xambaarsan kufri iyo macaasi markii si fiican la isugu soo muuqday ayuu yasiid iyo raggiisa waxay weerar ba'an ku qaadeen gaaladii nasaarada ilaa ay ka suuliyeen oo ay ka ceeriyeen goobihii ay joogeen mar kasta oo uu yasiid xoogaa dhimo weerarka waxa uu maqlayay shuraxbiil ibnu xasaana oo dhahaya إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم markaas kadibna wuxuu raacinayay oo uu dhahayay وأين المشتاقون إلى جوار الله في داره aaway kuwii jeclaa inay allah subxaanahu wa tacaala la darsaan daartiisa yasiid wuxuu ahaa mar kasta oo maqlo weedhahaas mid kululeeya dagaalka ilaa uu allah subxaanahu wa tacaala ka siiyey guul weyn mid ka mid a dagaaladii ay muslimiinta la galeen nasaarada kaas oo sababay in weerar dambe iyo awood dambe oo nasaaradu ku yeelato dhulka barakaysan ee shaam uu yaraado wuxuuna sii gudagalay yasiid inuu sii wado guulihiisii uu ka gaaray goobihii dagaalka ilaa uu ka mid noqdo afar hogaamiye ee uu allah u furay magaalada dimashaq ee caasimadda suuriya wuxuuna waali ka noqday magaaladii dimashik oo oo wax ka furtay waxaana xilkaas u magacaabay cumar ibnu khadaab waxa uu u geeriyooday yasiid ibnu abi sufyaan daacuunkii loo yaqaanay camwaas ee dhacay siddeed iyo tobankii hijiriyada markii ay geeridu u timid wuxuu hogaanka u dhiibay walaalkiis mucaawiya ibnu abi sufyaan si uu halganka halkiisa uga sii wado cumar ibnu khadaab oo hayay khilaafadana wuu oggolaaday mucaawiya isagoo tixgelinaya yasiid doonayana in wasiyadiisii uu fuliyo
ومواقف مثل الجبال قد انجلت وشمائل منهم زكت أفضالا ولا دنيا بزخرفها فتنتا فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع waa hagaag barnaamijka aqoon iyo ogaal ayaad weli dhegaysanaysaan cudurka koronafirus ayaa weli dhibaato daran ku haya wadamada reer galbeedka iyadoona isbuucii lixaad ay dibadbaxyo xoogan ka socdaan wadanka faransiiska halka maraykanka ay sii kordhayso tirada dadka u dhimanaya cudurka mahad cubeyd ayaa soo gudbinaya warbixin ku aadan qodobkan isbuucii lixaad waxaa dalka faransiiska si xiriir ah uga socda dibadbaxyo xoogan oo ka dhan ah tallaalka cudurka koronafirus halka maraykanka iyo wadamada dhaca koonfur bari qaaradda aasiya uu kusii fidayo caabuqa korona tobannaan kun oo ruux ayaa maalintii sabtida isku soo bax xoogan ka dhigay magaalada baariis ee caasimadda faransiiska iyo dhammaan magaalooyinka kale ee waddankaas iyagoona kasoo horjeeda nidaam caafimaad oo uu marsii horreysay ku dhawaaqay madaxweynaha waddankaasi emmanuel macron nidaamka caafimaad ayaa dadka ku qasbaya in ay qaataan tallaalka looga hortegayo cudurka koronafirus taas oo dadka ka hor istaagaysa in ay galaan baararka maqaaxiyaha iyo raacista tareennada ama gawaarida kale ee dadweynaha nidaamkan ayaa tan iyo isniintii lasoo dhaafay wuxuu saameyn ku yeeshay in ka badan boqol iyo labaatan xarumood oo iskugu jira goobo ganacsi iyo xarumo kale kuwaas oo ku yaala magaalada baariis iyo kalabar koonfurta faransiiska xukuumadda faransiiska ayaa jimcihii lasoo dhaafay waxay diiwaan gelisay dad ka badan laba iyo labaatan kun oo ruux oo uu soo ritay cudurka korona kuwaas oo siddeetan iyo labo ka mid ah ay u dhinteen dowladaha kale ee reer galbeedka sida jarmalka ayaa diiwaan geliyey in siddeed kun oo ruux uu soo ritay cudurka korona maalintii sabtida oo keliya waxaana dalkan uu ka mid yahay kuwa kaalmaha hore kaga jira cudurka koronafirus dowladda talyaaniga ayaa sidoo kale maalintii sabtida ee lasoo dhaafay diiwaan gelisay in caabuqan uu soo ritay dad ka badan toddoba kun iyo shan boqol oo ruux ingiriiska ayaa isagana wuxuu maalintii jimcaha ee lasoo dhaafay diiwaan geliyey in caabuqa korona uu soo ritay in ka badan soddon iyo toddoba kun oo ruux kuwaas oo boqol iyo afar iyo toban ka mid ah ay u dhinteen cudurka haddaan eegno dowladda maraykanka oo kaalinta koowaad kaga jirta cudurka koronafirus waxaa tirakoobyo ay samaysay wakaaladda wararka ee royters lagu sheegay in maalintii jimcaha oo keliya cudurka korona gudaha maraykanka uu ku dilay laba kun lix boqol iyo soddon ruux tirada guud ee ameerikaanka u dhintay cudurka korona ayaana kor u dhaaftay lix boqol afartan iyo shan kun iyo konton iyo siddeed ruux iyadoona ay xisaab lahayn tirada dadka uu soo ridanayo taas oo si maalinla ah looga diiwaan geliyo dalkaas tirakoobyadii ugu dambeeyey ayaa muujinaya in dadka uu soo ritay korona ee ku nool gudaha maraykanka ay kor u dhaafeen boqol afartan iyo saddex kun oo ruux taas oo tirada guud ka dhigaysa in ay ka badan tahay soddon iyo siddeed milyan shan boqol afartan iyo shan kun boqol afartan iyo afar ruux cudurka korona ayaa si dardar leh ugu sii fidaya gudaha maraykanka wuxuuna maamulka joe baiden aada u dhaleeceeyey mucaaradka jamhuuriga iyadoona xukuumadda washington ay hadda qorsheynayso mar saddexaad in ay bilowdo tallaalka cudurkan taas oo ay waxtarkiisu anfiyeen dad badan oo ku nool gudaha maraykanka dhibaatada uu wadamada reer galbeedka dhaxalsiiyey cudurka koronafirus ma ahan oo keliya in uu soo rito ama nolosha dhaafsiiyo hase yeeshee wuxuu iska hor keenay dadka u dhashay dalkaas iyo ciidamada booliska iyadoona ay dhaceen isku dhacyo xoogan oo u dhexeeya labada dhinac booliska austareeliya ayaa sabtidii lasoo dhaafay xabsiga u taxaabay boqolaal ruux oo dibadbaxyo ka dhigayay qaybo ka mid ah waddankaas waxaana isku dhac dhex maray booliska iyo dibadbaxayaasha ku dhintay toddoba askari oo ka mid ah ciidamada booliska mas-uuliyiintuna waxay sheegeen inay si maalinla ah u diiwaan geliyaan tiradii ugu badnayd ee uu soo rito cudurka korona ciidamada booliska ayaa caasimadda austareeliya oo keliya ka qabqabtay laba boqol siddeed iyo toban ruux waxaana dadkan lagu soo rogay ganaaxyo kala duwan dibadbaxayaasha ayaa gudaha u galay fariisimo ay ku sugnaayeen ciidamada booliska iyadoona sawirro laga soo qaaday ay muujinayaan xaalado isku dhacyo ah oo dhex maraya booliska iyo dibadbaxayaasha cudurka koronafirus ayaa weli halistiisu ka taagan tahay waddamo badan oo ka mid ah caalamka si gaar ah kuwa dhaca qaaradda yurub waxaana dowladahaas ugu horreeya maraykanka oo ay ka jirto xaalad adag oo siyaasadeed taas oo jihawareer ku riday dadka ameerikaanka ah marka laga yimaado dowladahan safka hore kaga jira cudurka koronafirus waxa uu si guud dadka uu soo ritay ee ku nool adduunka tiradoodu maraysaa laba boqol laba iyo toban milyan lix boqol iyo lix kun shan boqol lixdan iyo afar qof halka dadka u dhintay guud ahaan caalamka ay tiradoodu marayso afar milyan afar boqol afartan iyo afar kun iyo toddoba boqol sagaashan iyo laba ruux waxayna qaar ka mid ah dowladaha reer galbeedka si maalinla ah u diiwaan geliyaan in cudurku soo ritay dad kor u dhaafaya hal kun oo ruux ولد بزخرفها فتنتا فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع
waa hagaag qeybaha dambe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay markaana waxaad ku soo dhowaataan xubinta ma og tahay ma og tahay dhegaystow in kelimada marxaban qur-aanka kariimka ah lagu sheegay laba jeer ma og tahay in saxaabigii uu rasuulka sala allahu calayhi wasalam ugu bishaareeyey inuu jannada gelayo xisaab iyo cadaab la-aan inuu yahay cukaasha allaha ka raali noqdee ma og tahay dhegaystow in lafdiga assamad qur-aanka kariimka ah lagu sheegay hal jeer فإن أعطاكه الله أخذته وإن أوتيت فيه طويل باع
guud ahaana intaas ayaan kusoo afmeyraynaa barnaamijka aqoon iyo ogaal tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaaniillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh عملت العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست